iyadoo la fulinayo amar uu guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ka sheegay munaasabad loogu sii diyaargaroobayay dabaaldega maalinta afka soomaaliga toddoba iyo tobankii bishiina dhaaftay ee ku aadanaa in ganacsatadu ay goobahooda ka fujiyaan boorarka afafka qalaad ku qoran soomaalina ay ku bedelaan ayaa maanta ciidamada bileyska gobolku waxa ay bilaabeen burburinta boorarka ganacsatada aan amarkaasi uu hogaansamin sida la sheegay howshu waxa ay ka bilaabatay wadada ugu mashquulka badan inta badanna ay dowladdu adeegsato taasoo isku xirta garoonka aadan cadde ilaa madaxtooyada soomaaliya sida uu saxaafadda ugu waramay maxamed xasan macow taliyaha booliska weliyow cadde waxaan halkan ka wadnaa waxa la yidhaahdo belecsamida magaalada maadaama boorarkii ay nooga qoran yihiin afqalaad waxaan rabnaa alxamdulilaahi in dadweynaha soomaaliyeed afkooda hooyo loogu qoro boorarka si ay u aqoonsadaan maadaama uu afqalaad ku qoran yahay afqalaadna unuka ma joogno waddankayna unukaa iskale afkayna hooyana unukaa iskale si micnaha bilicsamida magaalada ay uga mid noqoto boorarkii waxay naga qabsadeen caasimado aan lahayn oon shaqo ku lahayn oo aanaan weligayn tegin aan naloo keena magacahoodii anunkana waxaan leenaha caasimad magaceeda caalamka laga yaqaan iyo af soomaaligayna inaan is waafaq aanu diyaargarownay dadweynaha sharaftalena waa naga guddoomeen waana shaqeyoona shaqadana si fiicanay u socotaa wax dhibaataana ma jiraan amarkaas waxaana faray gudoomiyaha gobolka banaandir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf iyo ku-xigeenadiisa anunkana waxuu amarkaas noo soo maray taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka bileysku waxa ay fiiqayeen boorarka goobaha ganacsiga waddadaasi ku yaalla oo la odhan karo dhammaantood waxa ay ku qoran yihiin afqalaad gaar ahaan luuqadda ingiriisiga qaar ka tirsan ganacsatada ayaa sheegay in lagu kadiyey waxaanay ku doodeen in qaabkan ay ka wanaagsanaan lahayd in si fudud loogu wargeliyo in ay iyagu bedelaan luuqadda tabeelaha goobahooda ku qoran waxaan u hoggaansannahay maamulka iyo nidaamka dowladeed waxaan rabnaa maadaama ee dowladda ay soo rogtay in boorarkii magacyada ingilishka ku qornaa in la dejiyo ayna fasaxday ciidamo iyo ajaanib iyo waddanka inay soo galaan dadkaas maadaama ganacsato aan nahay sideen wax oga gadanaynaa astaamihii iyo boorarkii maadaamana laga dejiyey sidee ku garanayaan sideen marka aan kula tacaamulaynaa annaga hadda dukaamaliyaan nahay baqaararaan leenahay maqaayadaan leenahay wixii dhammaan dhan sidee la isku waafajinaya ereygii soomaaliga ahaa haddii aan u bedelno ereyada ku qoran boorarka subermarket oo kale qofkii ajnabiga ahaa ani haddii uu iga gadanayo wax sidee uu igu sharaxaa macnaha aan ugu sharaxa aan ugu sheega waa boorkiana laga fojina waxyaabo badana ya khardadax iyo waxay nala soo galeen si deganaan qof noola hadlo xitaa dad asluubaysan oo nidaamkii si fiican noogu dejiyay xitaa nalooma soo dirin boorarkiana laga fojiyey waana la dhardharbaaxsheeyey waa sistamkaasna sistem loo riyaaqmaan af soomaaliga meesha kama marna laakiinse waxyaaba waxaan rabnaa inaan ganacsatadii kale iyo wixii in nalaga qanciyo si micnaha hoosheenna ay noogu sahlanaato soomaalida ayaa intooda badan qabta in arrintu ay ka durugsan tahay qoraal boor lagu qoray ee afkii soomaaliga gebi ahaanba uu halis ku jiro iyadoo booskiisana ay haatan gelayso luuqadda ingiriiska marka laga soo tago hadallada ay madaxdu jeediyaane ay ka buuxaan erayo afka qalaada xarumaha dowladda lafahaantooda waxaa ku qoran luuqado shisheeye sida uu ganacsadahan boorkiisii la fiiqay ku dacwoonayo waa fiicanta in lagu joojiyo luuqadda qalaad lakin waxaa fiican soo dowladda laga soo bilaabo gaaraasha dowladda waxaa ku qoran police wasaaradda waxaa ku qoran ministry of transportation of something aeroborka waxaa ku qoran international aadan cadda airport marka halkaas laga soo bilaabo fiican laakiin nin meel buskit ku gadanaya in la dhaho buskit ka bixi ama supermarket tirta in la dhaho xoogaa cadaalad darro waay wallahi ganacsatada waa dad la xukumaha dib weliba somaa in la waxeeyo carabi la waxeeyo inglis la waxeeyo laakiin dowladda kor ha ka soo bilowdo wax wasaaradda ha ka soo bilowdo gaaraasha booliska qoran booliska qoran ka soo bilowdo international airport fadacada ku qoran ka soo bilowdo minister of defense ku qoran ka soo bilowdo minister of commerce ku qoran ka soo bilowdo gaaraasha dowladda ingiriiska ka soo bilowdo
haddii fulinta go-aankani uu sii socdo waxaa saacadaha iyo maalmaha soo aadan isbedeli doona muuqaalka qaybo ka mida magaalada iyadoo la arki doono sida maantaba dhacday meherado wejigoodu uusan qurux badnayn jacfar kuukaay v o a muqdisho